إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة akhwatii fi alcaqiida waxaan wax ka odhan doonnaa haddii aan la yidhaahdo khabarka ama warka iyo tawfiiqintiisa iyo sugnaantiisa iyo tawdiifintiisa ama shaqogelintiisa caalamka maanta qaababka dagaalka loo gala waxaa ka mid a akhbaar ama war ama wax la isgaadhsiiyo waana wax hore u soo jiree wax cusub oo hadda bilaabmay maaha warkaasi laba midba wuu noqdaa inuu shaa'icayay inuu yahay midaan marka horeba sal lahayn ee la abuuray laakiin looga dan leeyahay dano kale oo wax fool xumaa in lagu qurux badnaysiiyo ama xaqaa'iq in lagu awdo oo lagu daboolo ama dadka in lagaga fogeeyo dadka saalixiinta ah ee khayrka sheegaya ama umamku rumuusta ay leeyihiin qiyaadaadka iyo muuqaalka sare ay leeyihiin ay ku dayanayaan in lagu qaawiyo oo waxla-aan lagaga soo saaro ama ciidamo ummadileeda in lagu jebiyo iyo dano badan oo kale ma'aarib tiro badan baa khabarka loo faafiyaa isagoo ishaaco ah brobaganda ah aan rasmi ahayn oo sal lahayn intabana taariikhda mucaasarka ee maanta la noolyay iyo tii nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh iyo saxaabadiisii labadaba daliil baan uga helaynaa cahdigii nebi moxamed inta aan sheegaba iyadoo loo adeegsanayo waynu ka tilmaami karnaa ka maanta lagu nool yahay iyadoo intanba loo adeegsanayana waan ka tilmaami karnaa walidaalik qofka muslimkaa waxa saarani wuxuu yahay inuu warka iska hubiyo masderka uu khabarka ku qaada ka qaadanayo inuu ogaado siqadiis iyo kalsoonida lagu qabaa intay tahay khabarku inuu dhab yahay iyo inaanu dhab ahayn inuu ogaado hadduu run yahay isagoo runa mid la faafin karo iyo mid la faafin karin inuu yahay inuu kala ogaado isagoo xaqiiqaaba qaab kale loo tawdiifinaya ama loo shaqogelinayayo inuu ogaado qaabka loo shaqogelinayo sidaa awgeed waxaan leenahay wax badan baa u baahan in la hubiyo umam dhan iyo dadka hogaaminaya ama mabaadi' dhan iyo diin dhan baana loogu talagalaa in wararkaa shaa'icaadka iyo beentaa lagaga takhalluso walidaalik baa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waxyaabihii murug gelinayay inay ka mid ahayd wararkaa laga sheegayo qad naclamu innahu layaxzanuk aladi yaquuluun ilaahay baa wuxuu leeyahy waxaanu ognay inay ku murugo gelinayso waxa ay kaa sheegayaan ama waxa ay ku hadlayaan waayo nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh isagoo ah dadka caqliga leh ku ugu caqli badnaa rasuulkii ilaahay doortay ayaa waxaa la faafiyey war ah inuu nin waalan yahay qof caqli isku og oo dadka samihiisa inuu ka shaqaynayo isku og oo khayr inuu sheegayo isku og oo ilaahay inuu doortay og oo risaale loo soo dhiibay oo haddana mujtamacii uu la noolaa laga dhaadhiciyey inuu waalan yahay dabeetana ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay qad naclamu inahu layaxzunuka aladii yaquuluun waayo waxay lahaayeen sida qur-aankuba sheegayo yaa ayuha aladii nuzila calayhi dikru inaka lamajnuun war kan qur-aanka lagu soo dejiyey ubay gaalo lahayd inaka lamajnuun maantadanna way leeyihin forgalab gaalka wadaadkee ugu weyn maraykan oo dhami waa ka maanta ku dhawaaqaya ele beryahaba ee nebi maxamed baa mutadarifka ugu weyn dunida u baahan in wax laga qabto waa war horena loo yidhi haddana la leeyahy ee nebi maxamed oo qurana laguma lahayn ambiyadii ka horraysa iyo saalixiintii ka horreeyaa lagu lahaa ina rasuulakum aladii ursila ilaykum lamajnuun fircawn waa ka ilaa rasuulka laydiin soo diray waa nin waalan waa dacaayaad mabaadi'i dhan aasi karoo xabaali kara xadka ay gaadhi karto xabaalistaa la xabaalaya mabda'a dhan waxaa kugu filan xadiidkii imaamu muslim uu saxiixiisa ku soo saaray ee saxaabigii dimaad la odhan jiray dimaad waa saxaabi ka tirsan qabiilada asjanu ah ee yeman u dhalatay waa nin ay yidhaahdaan riixda ama ruuxdu wax ku tufi jiray yacni dabaysha dabayl baa martadan wadaadada soomaalidu sheegaa ama se jimanka ayuu wax kaga akriyi jiray dadka fii jaahiliyati jinkan weligiiba wax lagu tufayey mid muslim iyo mid gaal iyo mid kaleba waa lagu tufayey marka waxbuu tufi jiray ninkan isagoo wax tufayey ayuu maka yimi dabeetana sidii loogu warkan loogu waday baa waxaa laga dhaadhiciyey magaalada in nin waalani joogo afka hadduu la haleelaba ay khatar tahay walidaalik ayuu wuxuu leeyahay waxaan is idhi war waadigii waxoogaana isku ogaayo wax tufi jiray bal ninkan ma aad u tagtid waa intaasoo ilaahay adigaba kugu bogsiyay ayaad waxoogaa ku tuftide yacni waxaad garan kartaa warkaa la faafiyey maanta waxaa laga yaabaa inaad la yaabatiin hebel baa terrorista iyo hebel baa meel qarxiya iyo hebel baa caynkana iyo kan baa nooca kana ambiyadii ilaahay weeyaan kuwa laleeyahay way waalan yihin waa nebiyo rusul basharka ilaahay baa abuuray kii ugu fadli badnaa salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ayaa waxaa la leeyahay wuu waalan yahay markaasaa weliba dadka laga dhaadhiciyey inuu waalan yahay ilaa xadduu ninkani isleeyahay war ninka waxoogaa kusoo tuf waa intaasoo ilaahay gacantaadaba ku bogsiyaaye waanuu imiyo waxaan ku yidhi buu yidhi waxoogaa baan tufaa ilaahayna gacantayda dadka qaar buu ku shaafiyaaye fahal laka ay fahal laka iyo raqba baahi ma u qabtaayoo baladna wax ma kugu tufaa buu ku leeyahy maxaad odhan lahayd haddii uu ninku u yimaado ku idhaa waad waalantaa wax kuu tufo adigoo adigu u arkaya inaad diin sheegaysa oo nin miir qaba ahayd oo dadka islaha xaq ugu yeedh inta lagu yimaado lagu yidhaha aan kuqabqabanno oo aan kugu tufno waa nebi maxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh kala leeyaha lagugu tufo nebigu markaasuu wuxuu ku furfurtay xamdala ina alxamda lilahi naxmaduh wanastaciinuh man yahdih illahu falaa mudila lah waman yudlil falaa haadiya lah waashhadu an laa ilaha ila allahu waxdahu laa shariika lah وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد intaa markuu yihi buu yidhi waa barjooji acid calaya warkanaad tidhi bal iigu celi buu leeyihi iftitaaxyadii uu hadalka ku furfurtay nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh oo ah ilaahay mahadnaqiisa iyo ammaantiisa iyo kaalmadiisa iyo kalimatu tawxiid ayuu hadalka ku bilowday nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh dabeetana wuxuu yidhi acidhaa calaya waayo ninkan wuxuu eegayay de sidii nin waalan inuu uhadlo hadalkanina maaha hadal nin waalani uu ku hadlo bal warka ku celi buu yidhi nin waalan hadduu wax ku idhaa tiraa ku celi waxa laga yaabaa baab kale inuu saaro haddana ila wuu waalan yahay waa ku celiyey nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh bal hadda ku celi buu yidhi warkan aad isri nebigu waa ugu celiyey kadib buu wuxuu yidhi markiu nebigu saddex jeer warkii ugu celiyey ayuu wuxuu ku yidhi warkan aad ku hadlaysaa anigu hore waan u dhegaystay buu yihi dadka kaahiniinta ah ee wax sheeg sheega kuwa sixiroolayaasha gabayaaga dadka aftahanka waxaasoo dhan waan dhegaystay buu yidhi weedhahan aad ku hadlayso weligay midna kama maqal dadkaas wax sheego oo dhan weligay qofna kama maqal waxaanan filayaa buu yihi warkan aad ku hadlaysaa inuu naacuus ilbahr wa fii riwaayati saxiixi muslim qaar ka mid ana naaquus ilbahr yacni badda gunteeda ama barhtankeeda ama meel fog in warkani gaadhi doono ayaan u malaynayaa buu yidhi dabeetana ninkii wuu islaamo wuxuu yidhi keen aan kula bayctamay heshiisaan kugula galo islaamka nebigu baycu la galay heshiis buu la galay laakiin wuxuu kaloo nebigu ku yidhi wacalaa qawmik nin tolkii magac kule buu ahaa tolkaana igula gal ireeyana islaamayaanoo heshiiska ila wada gala tolkayna waa kugula qaatay buu yidhi sidaasi ayuu dimaad ku islaamay maxaynu warkan dimaad usoo qaadanaynaa waxaynu usoo qaadanaynaa inuu warkani weligii jiray ilaahayna wuxuu qur-aanka inugu leeyay walatasmacunna min aladiina uutuu lkitaaba min qablikum wa min aladiina ashrakuu adan kaiira ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala waxaa ka maqli doontaan oo ka maqli doontaan kuwa ahlu kitaabka ah iyo kuwa gaaloobay ee kalaba war badan oo ay idinku dhibayaan baa ka maqli doontaan war badan oo ay sheegayaan oo laydinku dhibaya ayaa ka maqli doontaan warka in gaal laga maqlaa waa wixii la filayey laakiin wuxuu sii fool xun yahay marka uu jamaacada muslimiinta ah dhexdooda ka soo dhex baxo warku marka la arko muslim ku daldalmaya intii gaalada ku daldalmaysay mid inta iyagu sheegaya ka daba odhanaya aan run iyo beentoona u kala hubinaynin waa markay ugu dhibta badanta waayo munaafiqiintu way ka dhib badnaayeen gaalada kale walidaalik waxaan soo qaadan doonaa qiso qur-aan badani uu ku soo degay nimanka la ydhaha reer banilmustaliq bani lmustaliq waa niman khusaaca ka tirsan waa qabiil degi jiray maka iyo madiine dhexdooda waa qabiil khusaaca ballaadhan maka soddon kilomitr laga bilaabo xagga madiine marka loo kaco ilaa laba boqol iyo afartan kilomitr inta laga gaadhay intaasi khusaaca degi jirtay barhtanka bay qabiilkan banilmustaliq oo jilib ka sii miday degi jireen waxay yidhahdaan siddeetan kilomitr ilaa iyo boqol iyo labaatan kilomitr inta laga gaadhay afartanka kilomitr ee dhexe ayay qolada tani degi jirtay nimanka kani waa nimankii haysan jiray sanamka qur-aanku uu sheegay manata la yidhaahdo wa manata haalitata alukhra waana qabiilku meeshooda yaallay qabiilkan iyo muslimiinta dagaal ba dhex maray waa ghaswada ay culammadu ku tilmaamaan muraysiic muraysiicna waa ceelkoodii biyaha ceelkay ka cabbi jireen ghaswadaasi dhacdooyin badan baa ka dhashay dhacdooyinka ghaswadaasi ka dhashay waa dhacdooyin runtii raad badan ku yeeshay noloshii muslimiinta waxaa ka mid a in laba saxaabi oo shaqaalo ahaa ay ceelkii biyaha isku dileen oo midna uu qabiilkiisii u yeedhay ansaar ahaa midna qabiilkiisii muhaajiriin u yeedhay oo dabeetana arrinkii qabiilkuba dib uu usoo karay oo uu nebigu kala dejiyey oo ninkii munaafaqa ahaa ee cabdillaahi ibnu ubey ibnu saluul lo odhan jiray uu warkaa ka faa'iidaystay oo sababtay suuratulmunaafiquun kusoo degtay ay ahayd warkii buu ka faa'iideeyey dabeetana waa tiro badiyey waa samin kalbaka ya'kulak waa markuu lahaa eygaaga naaxe ha ku cune muslimiintani waa noo soo hijroodeeno waxoogaa baanu siisiina anagii baabay maanta dib isagu kaayo soo fireeyeen buu leeyay war buu buunbuuniyey dabeetana cumar binu lkhadaab xadiidka bukha muslim iyo bukhaariba wariyeen ayaa wuxuu leeyahay ilaahay rasuulkiisiiyo munaafaqa kanaan dilo waa munaafaq ee aan dila buu leeyahay mujtamaca muslimkaa ninkani fitne iyo beliya baasbu kula dhex jira nebigu wuxuu ku yidhi dac laa yataxadath الnaas ana muxamada yaqtulu asxaabah war ka tag buu nebigu ku yidhi ha dilin isagoo munaafaqa oo dhibtaas samaynaya oo waxaa geystay ayuu nebigu wuxuu yidhi war ha dilin waayo waxaan ka cabsi qabaa buu nebigu leeyahay dadku inay ku warramaan nebi maxamed inta la joogto u laayaayo yidhaahdaa waa xujoobeen yani nebigu muxuu diidayaa sumcad xuma inay dadka muslimiinta ka baxdo waxaa muhimkii markaa wuxuu yahay gaalku isagu kiisa wuu wadaya laakiin haddaad adiguna matiyatulqowm noqoto haddaad adina mashkilaadka abuurto uu isna fuuli lahaa iyana waa dhib kale walidalik bu cumar wuxuu nebigu u diidayaa salawaatu ullaahi wasalaamu calayh inuu munaafaqaasi dilo sababtoo ah buu leeyahay dadkaa ku warrami doona oo isugu sheekayn doona nebi moxamed dadka la jooga buu dilaa waxaynu kala ognahay ghaswadaasi qisadii ugu xanuunka badnayd nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi dacaayada ahi inay ka soo gaadhay ee axaadiisada macruufka ee qur-aanku ku soo degee la wada yaqaano ee xaadiat lifk xaadisadii been abuurka waxaynu naqaanaa nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi axaadiista saxiixa aysay tilmaamayso in bukhaariba ku taaliya muslimba haweenkiisii inay soo raacday caaisha dabeetana goor la guurayey inay xaajo u baxday kadibna inuu ka go-ay kuul yar iyo waxay sidatay dumarku waxaana isku qurxiyeen wax ka mid inuu ka go-ay wixii intay raarraadinaysayna safarkii dadka in loo xidhxidhay oo hawdajkii ay lahayd hawdajku waa buulkan yar ee dumarku ay geli jireen oo gebigiisaba intaa la qaado awrka loogu rarayay iyana dee inan yar bay ahayd oo fudud carabtii hore waxaa dhaqankooda ka mid ahaa in hablaha dhexda loo xidho oo la dhuubo oo la yareeyo da-deeduna waa yareed waayo nebiguba wuxuu ka geeriyooday iyadoo siddeed iyo toban jir ah walidaalik waaga kana aad bay u da-yareed iyadoo inan yaroo dhuuban oo aan miisaan badan lahayn oo ku maqan ayaa afar nino xoog waaweyne hawdajkii qaadeena waxay saareen awrkii dabeetana waa safarkii uu iska tegey nin saxaabiya oo ciidamadu meesha ay ka guuraan soo marmari jiray weliba wax kale uu caan ku yahayna ay jirtay hurdaweyni buu caan ku ahaa safan ibn lmucaal xadiiskii abi daawuud saxiixa abaan rajaynaya abi daawud buu kusoo arooray wale waa xadiisku saxiix waa ninkii ay haweenaydiisu kasoo ashtakootay ee maxay lahayd ilaahay rasuulkiisiiyo ee ninkaygubay tidhi qur-aanka haddaan akriyo suuradaha qaar ka mida qur-aanka haddaan akriyo wii dilaa oo haddaan soomo wii afuriya oo cadceeddoo soo baxda mooyaane salaada subaxba ma tukada bay tidhi waa ishtaka aada u weyn dabeetana nebigu safan ibn lmucaal buu u yeedhay waa la yidhi ka waran gabadhii saasay sheegaysaay waakii ku yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow qur-aanka intan yar baan ka aqaanaa intii aan ka aqaanuun baan uga taag waayey buu leeya way iga akrisanaysa dabeetana wuxuu nebigu ku yidhi waa idinku wada dadkao dhan buu ku filan yahay ee u daayana aa ku tukato aadna ku tuko waxa uu kaloo sheegtay saxaabigaasi wuxuu kaloo sheegtay iminkaan guursaday oo nin guursaday oo dhalinyaro oo cusub baan ahay dabeetana iyana maalin walba waxay odhanaysaa sunnaan soomanahay dabeetana nebigu waa kii yidhi gabadhina yay soomin sunne ninkoodoo jooga inuu isagu u ogolaado mooyaane waxay kaloo ku ashtikaytay inaan salaada subax kicin wuxuu ku yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo anigu reer baan ka dhashay cadceeddoo qabata mooyaane qofba aanu baraarugin markaa toosta tuka buu ku yidhi nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh yacni saxaabadu meel qura may wada joogin rag aan habeenba seexan ama inta badan soo jeedaana waa ku jireen rag xanuunkaasi qaba reerkooduba inaanu toosin waagoo beryo mooyaane waa ku jireen walidaalik saxaabiga kani wuxuu leeyahy aniga reerkaan ka dhashayba cadceeddoo kicisa mooyaane ma kacaan ciidankii waa guuray ninka kani meeshii buu soo maray dabeetana caaisho meel jiifta buu arkay waa istirjaacsaday inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun awrkiisii buu u fadhiisiiyey way fuushay dabeetana wuu soo qaaday munaafiqiintii war bay wadeen ah roboganday faafiyay sheegaysa ninkan iyo gabadhani inay isla hadheen warkaasi magaaladii oo dhan buu gaadhay aad buu u faafay ilaahayna muslimiinta wuu intixaamo qur-aanka ma soo dejinin muddo bil ah bal qiyaas bil dhan oo magaalada ku tiri kuteentaa hayso markii lagu celceliyey warkii socday ee tiro batay ee la waday tuhmadaa yare ah inuu ninkani gabadha soo qaadayna dee way haystaan markii warkii la tiro badiyey lagu celceliyey lagu celceliyeyna xataa muslimiintii qaar baa rumaystay oo se axaadiista saxiixaa ku soo aroortay mistax iyo xamne iyo waa kuwii ka qayb galay warkaasi faahfaahintiisii oo iyana dadkii faafiyey ka mid ahaa nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi aad bay u xanuujisay haweenba gabadhu ugu jeclaa inta loo yimi baa la yidhi le rasuulkiisiiyo dadka ayaad u jeceshahay dee caasho buu yidhi dumarka uma jeedno bay yidhahdeene raggaanu ka hadlayna aabaheed buu nebigu yidhi mabuu qarsan jirin nebigu jacaylkii uu qabo gabadha tan marka la weydiiyo dadki aad u jeceshahay caasho buu tilmaamayay gabadhu sida tan u jeclaa oo inan yaroo miskiinada ah oo gurigii abibakar ku soo kortay bayt nubuwana joogta ninkii dunida ugu qaalisanaa bay qabtaa nin kale maxay ku falaysaa nebi maxamed bay haysataa salawaatu ullahi wasalaamu calayh maca dalik ma aha nin qudhee nebi bay u rumaysantahy iyo inuu aakhiro isagu shafeecayo iyo in daacadiisu ay waajib tahay saxaabiga kanina nin uma arkee wuxuu u arkaa ilaahay rasuulkiisii inuu yahay nebigu rumaysanaa inuu yahay kuwa aakhiro shafeecadiisa rajaynaya inuu yahay daacadiisu kay waajib ku ahayd inuu yahay meeshu ma aha nin nin gabadhii ma aha waa dad diin rumaysan ayaa warkan laga sheegay warkii markuu tiro batay ee nebiga dhibta ay ku tiro badatay waa xansaday sayna buu tagoo xaaskiisii xaasaskiisii ka mid ah oo ha gabadhii ugu dhadhaweyn wuxuu ku yidhi bal saynabay arrinta ka warran maa calimta wamaa ra'ayti buu ku yidhi maxaad ogtay maxaad ka aragta waxay ku tidhi ilaahay rasuulkiisiiyow axmi samcii wa basarii wallahi maa calimtu calayha ilaa khayra ilaahay rasuulkiisiiyo bay tihi anigu dhegtayda iyo ishaydaba waa ilaashanaya ma is odhanin waa gabadhii yarayda kula loolamaysay derbiga ka tuur aada soo hadhid adugu yahay ee waxay leedahay ilaahay rasuulkiisiiyo anigu dhegtayda iyo ishaydaba waa ilaashanaya gabadhaa waxaan khayr ahayn kuma ogi caaisha waxay leedahay dumarkuu nebigu qabayna waa tii qudhe ila beratamaysay laakiin waraceed iyo alla kacabsigeedii baa ilaaliyey bay leedahay usaama buu u tegey oo wiilku jeclaaya wuxuu ku yidhi warbal usaama oo arrinkan ka waran wuxuu ku yidhi ahluka yaa rasuula allah walaa naclamu wallahi ilaa khayra waa reerkaagii ilaahay rasuulkiisiiyo waxaan khayr ahaynna kuma ogin inantii shaqaale ahaydee la joogtay bariiruu u tegey wuxuu ku yidhi bal bariiray waran waxay tidhi laa waladii bacataka bilxaq in ra'aytu minha amran uqmidu ilaaha xaqa kugu soo saaraan ku dhaartaye maan ku arag bay tidhi waxaan ku ceebeeyo ilaa iyo inay inan yar tahay inuu cajiinka ay qooshato intay habeenkii ka seexato xooluhu ay ka cunaan mooyaane haddii la rabo inaan caaisho ceeb ka sheego waa inay inan yar oo cajiinka say u qooshanayso iska seexato tay oo ay xooluhu ka cunaan munaafiqiintii warkii way sii badiyeen warkani muxuu taraya warkani isagaa ka adkaa dagaaladuu nebigu galay oo dhan waayo waxay rabaan mujtamaca muslimkaa dhexdiisa guriga nebinimada inay qaawiyaan waxay rabaan inay yidhahdeen guriga nebinimadaba laftiisaan fadiiladuba oolin inay siqad iyo kalsooniday muslimiintu nebiga iyo gurigiisa ku qabeen inay waayaan taasi way ka adagtay yacni dadku dadka ay ku daydaan ama qaadada ah ama culammada ah ama madaxda ah ama maamulka ah haddii la qaawiyo way ka fool xun tahay dadka caadiga ah qaawintiisa walidalik buu nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh in badan wuxuu ka digayey qiyaadaadka ummadda ka taliya taliskooda inaan afka lagula dheeraynin dadka maamulka ummadda u haya ceebahooda inaan lagu degdegin wuxuu nebigu ka talinaya culammada dadka inaan ceebtooda lagu dheeraynin dadka dadka culamada ee diinta u sheegaya laga dambeeyo ummaddu dadka qiyaadada u hayee rumuusta waxay ku dayata haddii la qaawiyo waxba ma soo hadhaan haddaad inta culamada a qaawiso dadku iyay diin ka dhegaysan haddaad inta madaxda a dhe qaawiso see loo kala dambaynaya caalamka maanta waxyaabaha ugu badanee dimuqraadiyaddu ay soo kordhisay waxaa ka mid ah inta maamulka haysa in la qaawiyo marka la qaawiyona kalsooniduba inay dhimato ummad markaa dawlad ku kalsooniba dunida ma joogto waxa dunida dawlad ka jira shacabka haddii la ydhaha ka warrama waa habaar qabayaalun bay odhanayo kuwa xaggaa naga xigaan ilaan cid walba wax laga dhaadhiciyo inay balaayo yihiin kuwa meesha joogaayo walidalik rumuusta dadku ay leeyihiin haddii la qaawiyo wax la-aan baa soo baxda ummaddu cidda ay ka dambayso haddii la qaawiyo wax la-aan baa soo baxda munaafiqiintana waxay abbaareen ciddii muslimiintu ay ka dambaysay ilaahay rasuulkiisii iyo nebigiisii iyo gurigii nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayh ayay rabeen inay warkan ka sheegaan waa xaadiso gilgishay muslimiinta oo dhan bil baan ilaahayna waxyi ka soo dejin iyadoo muslimiinta la itixaamayo iyadoo la rabo bal mawaasiintay wax ku qiimaynayaan inay uhubsadaan nebigu intuu masaajidka iska jaagu wuxuu leeyay maa baalu aqwaam war duul maxay arrinkoodu yahay buu leeyay reerkaygiioo aanan khayr mooyaane wax kale ku ogeyn iyo nin muslimoo isna khayr mooyaane aan wax kale ku ogeyn wax ka sheegaya nin saxaabiyaa kacay oo wuxuu yidhi sacd ibnu mucaad ilaahay rasuulkiisiiyow hadduu qabiilka yaga yahayna annagaa dilaynaa hadduu kuwa kale yeynana amar annagaa dilayne sacd ibnu cubaado qabiilka ay qabiilka yare xifaltamayeena ayaa xanaaqay oo wuxuu leeyahy sacd ibnu mucaad wuxuu ogyahay inaanu reerkooda ahayn inaanu aws ahayne inuu khasraji yahay cabdillaahi ibnu ubay buu ogyay wallaahi inaana dilayn buu yidhi intuu masaajidka iska dhex taagay qabiilku waa khatar haddii la taataabto waa balaayo waa labadii saxaabe ee ansaarba ka talinayey waa masaajida dhexdii waa nebi maxamed oo fadhiya salawaatu ullahi wasalaamu calayh ayuu midna leeyahay na amarun annagaa ka takhallusayna wax allaaliya wixii wax kuu dhimay ka kalena uu leeyahay reerka yaga waxba ma ku samayn kartid aayar adyad baad wadaay halkaaga fadhiso dabeetana nebigu wuxuu u tilmaamay abi dacwa aljaahiliya waana waar maaligii oo idin dhex joogaa warka wadaa buu nebigu leeyahy tii hore banulmustaliq markii laga soo socdayna abi dacwa aljaahiliya waana bayna azarukum buu lahaa waar maanoo dhexdiina joogaa qabiilka soo wadaa qabiilku waa khatar waa witirka ay garaacaan dadka fataaniinta ahy marka la rabo in mushkilad la abuuro haddii iminka qof la dilo lagu odhan maayo qof baa la dilo hebel baa dilay reer hebel baa reer hebel dilaa lagu leeyahy waa balaayo lasii buunbuuninayo dhibtiisuu leeyahy waa collective banishment in ummadda dhan dembi la wada saaro oo ay dembigaasi wada qaadato mashkiladii nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi wuu dejiyey kadib baa ilaahay qur-aan soo dejiyey qur-aanka alla soo dejiyey subxaana wa tacaala qayb ka mid a caashaa la beri yeelay min fawqi sabci samaawaat baa ilaahay markhaati uga furay inay inantaasi beri tahay ceebka saliima umu lmu'miniina caaisha radia allahu canha walidalik bay culamadu yidhahdaan cidda tuhunta markhaatiga ilaahay dabadii ciddii tuhunta way gaaloobaysa waayo waa nin ilaahay markhaatigiisii beeniyey iyo kalaamka alle subxaana wa tacaala caasha waxay lahayd anigu waxaan rajaynaya in ilaahay uun riyo nebiga ku tuso arrinkaasi ee ismaan lahayn qur-aan baa soo degi doono ummaddu ay akhriyi doonto ilaahay baa maqaamkeedii kor u qaaday wixii laga sheeg sheegay iyada waxba muu yeelina ilaahay baa maqaamkeedii kor ugu qaaday oo markhaatiga u furay muslimiintiina ilaahay wuxuu baray warka markay maqlaan qaabkaay ula dhaqmayaan dannan wa qawla xataa male iyo odhaahba say ula dhaqmayaan lawlaa id samictumuuhu dana almu'minuuna walmu'minaatu bianfusihim khayra waqaaluu hada ifkun mubiin ilahay wuxuu leeyahay markaa maqasheen may mu'miniintu badhbo badhka kale u maleeyaan khayr yani dannu suu marka war laguu sheegaba hebel baa talyaaniga ku xidhan ha wallahi waa khatar waa caawaba waa khatar baa dadku wada haystaa yani war yar haddii laguu sheego ilahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala lawlaa id samictumuuh dana almu'minuuna walmu'minaatu bianfusihim khayra waxaa la sheegay subxaana wa tacaala qowlkana waxa la tilmaamaya lawlaa id samictumuuhu qultum ma yakunu lana an natakalama bihada subxaanaka hada buhtaanun cadiim markaa maqasheen maad tidhaahdaan baa ilahay leeyahy subxaana wa tacaala kani waa warbeen cada ilaahay baa subxaana wa tacaala xumo ka hufan ee kani waa been cad dadka mu'miniintii akhbaarta inay iska hubiyaan baa ilaahay deriskaa bisha qaatay waa hal deris oo ah in warka la hubiyo laakiin halkaa derisa ah in warka la hubiyaa bil buu muslimiinta gilgilayay hal bila ayay saxaabadu wareersanaayeen caaisha ay meel jiiftoo bugtay oo markay maalinta ay warka maqashay dibba hurdo dambe umay gamin oo mujtamacoo dhami ku sheekaysanayey oo gurigii nebiga waxaa laga akrinayay oo dadkii oo dhami warkaa waday ilaahayna subxaana wa tacaala wuu ku eegay bal siday ka yeelayaan bil markii warkaa la wadaa ilaahay qur-aankan soo dejiyey la barayo qaabka loola dhaqmo shaa'icaadka oo ah inaan wax la yska rumaysanin ah dadka muslimiintii dhexdooda inay malo wanaagsan kala qabaan ah waxaanad hubin inaad warkiisa iyo sheeg sheegiisa ku degdegin ilaahay subxaana wa tacaala markuu sifaynayo shaa'icadu siday u faafto ilahay wuxuu leeyay id talaqawnahu bialsinatikum وتقuلuنa بأفواهiكم ma laysa لكم bه عiلم وتxsaبuنah hayنa وهuوa عind الlahi عaظيم إd تلqwnah بأlسiنaتiكم xatىa waxaad moodaa inaanu dhegtaba soo maraynin markaa ku kala dafayseen carabka baa la yidhi كأنamaa midba ka kale u carabka u saaraya war dheg gaadhay iyo caqliba aanu ahayn sida warka loo faafiyo warka kotirikuteentina inta badan saasuu faafa midun baa yidhaahda laismaba weydiiye sida loo sii sheegayo ayuu magaalado dhan koryo kal uga baxaa walidalik baa ilahay wuxuu leeyahay id talaqawnahu bialsinatikum وتقولون بأفواهكم كأنما أنay cquuشhu marnaba odhanayo quluubta warkan وتقuluuna بأfواahiكum baa la yidhi waxaa afkiina ka odhanayseen maa laysa lakum bihi cilm waxaydan xaqiiqada ogeyn ilahina walaa تkفى maa laysa laka bihi cilm buu hore ku yidhi markaasaa alle wuxuu leeyahy subxaanahu watacaala wataxsabuunahu hayina sheegsheegga wararka kan wax fudud baa moodayseen sheegsheegga wararka wax fudud baa moodayseen buu ilaahay leeyahy wa huwa cinda allahi cadiim ilaahay agtiisana waa mid weyn baa alla leeyahy subxaanahu wa tacaala sida awgeed waa khatar warka sheegsheegiisa wuxuu u baahan yahay in la yska hubiyo isla qabiilkana aayaadkani ku soo degeen bani lmusطaliq odaygoodii alxaaris ibnu abi daraar ninkii la odhan jiray juwayriye aabaheed haweentuu nebigu guursaday salawaatu ullahi wasalaamu calayh aabaheed kadib markii uu islaamay qabiilkiisa madax looga dhigay inuu zakada iyo sadaqaadka nebiga usoo ururiyo waa ninka ku soo degaysay aayaadkii qur-aan ee ilaahay leeyay yaa ayuha aladiina aamanuu in ja'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu ninka kani sadaqaadkaa la yidhi soo ururi alwaliid ibnu cuqba wakti dambe islaamay muslimat lfatxi ka mid ah xadiid xasan ligayrihiya markay culammadu isu geegeeyaan oo ay ku tilmaamaan shawaahidiisa inuu xasan ligayri ku noqonayo ay sabab nuzuulkan ku sheegaan inay ninkaasi kusoo degay waliid ibnu cuqba sababtuna waxay ahayd reer baa la yidhi zake ka soo ururi meel dhexe markuu marayunbu naftu u sheekaysay uus yidhi wallahi nimankii reer hebele maamila faaga ku dilaan dib uu noqdo wuxuu yihi khatar baaban galay waaba laydili gaadhay ninkii la yidhi sadaqaada soo qaad wuxu yihi waa laydili gaadho waa soo baxsada dabeetana muslimiintii waxay laga cadhooday dee nimankan laga sugayay sadaqada iyo zakaadka inay soo diraan ninkan dili gaadhay ciidamo iyadoo la rabo in la ururiyo dagaalba la qaado ayuu ninkii oo wado sadaqaadkii markii uu u iman waayey ninkii nebigu usoo diray raagsaday oo sadaqadii wadaa nebiga u yimi see waxu jiraan baa la yidhi o wuxuu yidhi dee ilahay rasuulkiisiiyo markii cidiba iga ka iman weyday ee raagsaday baan soo kaxiyey anigu xooliiyo saasaan ku imi ilahay baa qur-aan soo dejiyey le ya ayuha aladiina aamanuu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayanu an tusiibuu qowman bijahaala fatusbixuu cala ma facaltum naadimiin war dadka iimaanka laga helayo baa ilahay yidhi dadka mu'miniinta ahow hadduu faasiq war idiin keeno war iska hubiya baa ilahay yidhi subxaanahu wa tacaala an tusiibuu qowman bijahaala duul inaad ku asiibtaan ama cirdigiisa ama sharafdidiisa ama maalkiisa ama jasadkiisa inaad ku asiibtaan baa la leeyahy subxaana wa tacaala warmoog idinku ah fatusbixuu calaa maa facaltum naadimiin oo aad berri ka calaacashaan wixii aad samayseen baa la leeyahy subxaana wa tacaala khabarka maqalkiisoo qura maaha waxaan leenahay hala hubiyo waxaynu leenahay tawdiifkiisa hala hubiyo sida loo shaqey khabarku inuu qayb ka midi runtaha laga yaabaa khabarka ku soo gaadhay inuu run yahay laakiin sida loo balballaadhiyo loo fasirayaan run ahayn waxaa kugu filan qisada qur-aanka ku soo aroortay ee ilaahay leeya yasaluunaka can shahri اlxaraami qitaalin fiih qul qitaalun fiihi kabiir wasadun can sabiili اllah وkفr bه والmسجد الحرام وإخراaج أهlh mنه أكبر عند الله والفتنة أكبر من الqتل ولا يزاaلوna يqاتiلوnكم حتى يردوكم عن dينكم iن اsتطاعوا وmن يرتد مiنكم عن dينه فيمت وهو كافر فأuلئiكa xبطت أعماaلهم في الدuنيا والآخرة وأuلئiكa أصحاaب الناr هم فيها khاaلدون dhacdadani waxay ku soo degtay qadiyad laynagu barayo warka iyo sida loo isticmaalo oo ah muslimiintu macsuum maaha ma odhanayno nimankan dembi kama dhaco yaan la sheegsheegin wuu ka dhacaa gefna way sameeyaan waxay gef sameeyaan waa in la yidhaahdaa waa gef in la dabooloo la dadahaadho laga warwareego maaha gefku waa gef laakiin qaabka loo fasirayo ama loo balballaadhinayaa isna hubin u baahan khabarku waa mid laakiin sida loo tawdiifinaya kala gedisan khabarku waa mid haddii allaba ma qadaree budcurka intaan bam yar qaato aan la dhukuso hudheelka halkan iga xeoriyo taka dacalkiisa aan dhigo ho u qarxo laba habrood iyo wiil yar iyo gaal suxufiya ay ku dhintaan warku muxuu noqonayaa dan baa meeshaa lagu qarxiyey weeyaan soo maaha laakiin maxaa la odhanayaa terrorist groupkii iyo muslimiintii iyo mintidkii iyo kuwii dhan jiray fasir kalu qaadanaya la odhan maayo nin qaldano mustafa la yidhaahda intuu bam la dhukusay meel halkaasiyo soo dhigay oo dad soo laayay laakiin wuxuu noqonayaa caynkaa haddiise maraykanku uu shakiyo oo gantaal liisar lagu hago uu ku soo rido oo oryatanka iyo inta u dhowba dhulka lala jaro oo dadku madho maxaa la odhanaya dowladda maraykan baa waxay sheegtay warshad kimikada samaystaa inay ku jirta oryatanka sainkaa maaha yacni anna meel yar baan ka qarxiyey oryatanka gaalkuna wuxuu la heegtay gantaal buu ku dhuftay gantaalku isagu terroriska kuma jiro waxaan oga jeedaa khabarka sida loo tawdiifinayo laftiisa khatara walidalik saxaabuu nebigu diray salawaatu ullahi wasalaamu calayh saxaabadu diray waa waktigii muslimiintu ay madiine tageen oo muslimiinta xoolahoodii iyo waxoodiiba la dhacay markaa safarada ay qurayshi leeda iyaguna bal in khalkhal la geliyo akhbaarna in la helo saxaabuu nebigu diray wuxuu yidhi khabarii keena batnu nakhla oo ka xiga maka koonfur ka xiga buu nebigu u diray koonfur buu ka xiga maka iyaguna waqooyay kasii xigeen halkaa tag buu yidhi muddadaa soco markaad muddo socoto waraaqdaa fur saxaabadaadaa wixii ku raaca taa ku kaxayso ahlu siyar warkaasay soo arooriyaan khabarkaasi wuxa uu sheegayaa markii ay meel dhexe marayeen axaadiis mursal oo tiro badan baa isku soo aroortay marka la isku xoojiyo xasan isku gaadhaysa tabari laftiisu sanad xasan noqon karo oo shaahid noqon karuu soo arooriyey waxbaa ka xoogoomaya marka la isku ururiyo waxa uu tilmaamayaa markii meesha ay tageen riwaayaadku si kala gedisan bay u tilmaamayaan laakiinun waxa meesha ka cad wakti ay moodayeen asharulxurumkii wakti aan ahayn ayay sidaa nimanku xaramkaygii ka geli doono wakti ashurulxurumkiiyo bay wax dileen nebiguna war soo dhegaysta buu ku yidhi iyaguna waxay sidhahen wallahi fursad baa hesheene ninkan hadda intaana xaramka idinka gaadhin ka gaadhsiiya ninna waa dileen laba ninna waa soo afduubeen ninna wuu ka baxsaday xoolihiina way soo qabsadeen ma ka yimaadeen markaa iyagoo nin soo dilay ibn alxadrami nin soo dilay xakiim ibnu kaysaan iyo cabdillaahina wata laba labana wata noofalla uu ka baxsaday midna uu cararay ayay soo noqdeen nebigu wuxuu ku yidhi idinmaan amrin anugu asharulxurum inaad dagaalantaan xoolihiin iyo warkiinoo dhan haya say riwaayaadkaasi sheegayaan dhacdaa dhacday dhacdada dhacday waa gef asharulxurum la yidhi dagaa ha dagaalamina bay dagaalameen saxaabadani nin gaalla way dileen ninku waa gaalun dee laguma dile mar la dilay iyo maraa la dilinba wuu leeyahy yani mar dagaalku bannaan iyo mar aanu bannaaninba waa jiraan laakiin cid aan loo dirin bay iska soo dileen xoolana way soo qaadeen qurayshi dhacdadii bay ka faa'iidayso tiviyadaa laga iclaamiyey wakhtigaa jiray noocoodii waxaa la sheegay war ah moxamed iyo inta la socota inay qawlaysato say ashhurulxurumkii carab oo dhamma isku waafaqsanayd ee la ilaalin jire bishii ay haynaan dagaalami jirin xataa bilaha muqadaskaa bay dagaalamaan bay idhaahdaan cahd iyo ballantoona ma leh waa khatar labadii saxa saxaabadii labadii nin ay keeneenna wuu ka qaban waayey nebigu xoolihiina wuu ka qaban waayey saxaabadii markaa waa yaro go-doon dhacdada soo sameeyo dee dembay soo galeen qurayshina warkeedii way faafsatay oo iclaankeedii way sheegtay oo muslimiin oo dhan ba lama odhan dhowrkaa nin baa waxaa geystay muslim oo dhan baa lagu shaambadeeyey muslim oo dhan dhacdadii markii ku shaambadowday ilaahay baa ka garnaqay oo qur-aan yaro soo dejiyey ilaahay subxaanaه watacaala baa ka garnaqay oo qur-aan soo dejiyey ilahay wuxuu leeya yas'aluunaka can الشhahri الxaraami qitaalin fiih waxay ku weydiinayaan ashhar اlxurumka qitaalin fiihi bay ku weydiinayaan ba ilahay leeyay ashhar اlxurumka in la dagaalamo yani waa su-aal istinkaar ma ashhar اlxurum baa dagaal ridaysa weeyaan marka ashhar اlxurum iyo inay dagaalameeno muslimiintu gaf galeen ayay isweydiinayaan ilaahay subxaana watacaala muslimiinta ma odhan de iyagu kolleyba khayr bay raadinayeene dembigoodu caynkaa weeyaan ee waxaa la yidhi qul qitaalun fiihi kabiir asharulxurum inaad dagaalantaan waa dembi weyn looma qarinin daad dembi gasho walow niyadaadu ha samaatee habar gaaleedo halkaas ka marayso maskiinada intaad cunaa ku dhegto haddaad disho waa dishay waa lagu qarin maayo laakiin buunbuuninta kalena meesha ma taallo waxaa kale laga sii dul rakibaya tirada badan leh iyaguna meesha ma yaaliin ilaahi subxaana wa tacaala intuu ka garnaqay buu wuxuu leeyahy qul qitaalun fiihi kabiir waxan ay sameeyeen waa dembi weyn baa ilahay yidhi asharulxurumka in la dagaalamo waa dembi weyn baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala laakiin ilaahay intaasoo qura kuma joojina wuxuu yidhi wasadun can sabiili illah wa kufrun bihi walmasjid alxaraam wa ikhraaju ahlihi minhu akbaru cinda allah ilahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala ilaahay jidkiisaoo dadka laga celiyo diintoo dadka la yska hortaago masjidulxaraamkaoo dadka laga celiyo loo diido ilaahay oo laga gaaloobo dadkii muslimiinta ee aaminiinta ahaa ee maka joogay oo laga saaro war waxaad gasheen baa ka weyn baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala kuwani dembigan way galeen wuu ku cad yahay baa alla leeyahy qoladan muslimiinta ahi dembiga way gasho wuu ku cad yahay laakiin idinkuna intaa geysateen baa ka weyn baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala waxaa la rabaa dembi saddex afar qof galeen intu doonaba haleekaadoo caalamka meel ka mida ka dhacay inta la buunbuuniyo muslim oo dhan in dasha laga saaro muslimka maanta nool daaya ilaa nebi maxamed in dusha laga saaro salawaatu ullaahi wasalaamu calayh in nebi maxamed iyo islaamkii loo soo dhiibay iyo saxaabadii uu nebigu tarbiyeeyey iyo salafi lumma iyo wixii muslim ka dambeeyey ilaa maanta in lagu rakibo laybal ah inay terrorist yihiin laybalku waa waraaqaha yaryare shayga lagu dhajiyo ee sheega wuxuu yahay in lagu dhajiyo laybala dhammaantood inay terrorist yihiin saasaa tviyada iyo iclaamka dunidu iyo ninka xoogga badan lee dunida joogaaba ay sheegaan ninka xoogga badan lee dunida joogiyo iclaamkuma saasay sheegayaan waa laybal laysku dhajinayo dad badanina waxaad moodaa inay isleeyihin war laybalkaa ka dhuunto iyo aan laydin odhanin waa terrorista kutubtaba iska daaya laybalkaas yuu kugu dhicine kitaabkaba iska tuur qaarna waxaan waxbaba macnaynayn oo kaley kusii dhaqaaqeen waxoo dhan isku dar dulmigu waa dulmi gaal iyo muslimba ciddii gasha dulmigu waa dulmi gaal iyo muslimba ciddii gasha ma kala laha khataw inuu gaalgalay iyo inuu muslim galay waa khata ciddii gafgeysata iyadaa gafgeysatay taa macnaheedu ma aha laakiin diinta islaamiga ah iyo qof kastoo islaam ku dhawaaqaa inuu daalim yahay ama laybalkani inuu ku dhegayo ama inuu aamuso haddii kale laybalkaasi lagu shaambadaynayo qofka muslimkii waa inuu ilaahay ka cabsadaa ilaahay ka baqaa isaga ku xidhmaa alle ka dhowrsadaa wixii alla faray uu fuliyaa wixii alla ka nahiyana uu ka nahiyo uu ka reebtoomaa cadaaladda inuu barto kitaabka qur-aan ee ilaahay muxuu yidhi baan usoo dejiyey liyuqiima annaasu bilqist dadkuba inay cadaalad ku salaysmaan baa qur-aanka loo soo dejiyey walaa yajrimanakum shana'aanu qawmin ala anlaa tacdiluu icdaluu wa aqrabu litaqwa war cadhag duula u qabtaan yaydin gaadhsiinin baa ilaahay leeya inay cadaalad samayn kari waydaan idan dhacdada xune muslim sameeyo waxba qarsoodi uma baahna gefku waa gef ama muslim ha sameeyo ama cid kale ha samaysee laakiin inta lagu dulnabayaana waa gef kaleo kasii weyn qaabka loola dhaqmayaana waa gaf kaloo ka sii weyn walidalik baa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu isdhinac dhigay ashhurulxurumka dagaalkiisii ay muslimiintu galeen iyo qoladan ilaahay jidkiisa dadka ka celinaysa ee alle ka gaaloobaysa ee baytullaahi alxaraamka dadka u diidaysa ee ka saaraysa in qoladan dembigooduna weeye kuwanina inay dambaabeen intaa kadib baa ilahay wuxuu leey walfitnatu akbaru min alqatl dadkoo diinta laga celiyo la fitmeeyo la itixaamo ayaaba dilkaba ka sii buuran baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala markaasaa ilaahay subxaana wa tacaala muslimiinta la hadlo waxaa la yidhi walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum xataa yurudduukum can diinikum in istataacu war gaalo idin dayn mayso inay diineeda ka saarta mooyaane baa ilahay leeyahy dunidu mabaadii bay isu haysaa nin waliba kiisu inuu faahfaabuu jecel yahay war idinma daynayaan baa ilahay yidhi inay diinta idan ka saaraan mooyaane hadday awoodaan weeyaan laakin ilahay wuxuu leeyay waman yartadid minkum can diinihi fayamut wahuwa kaafir warka idinka mid ee diintiisa ka noqda ee geeriyooda isagoo gaala fa ulaa'ika xabitat acmaaluhum fi اdunya wاlaakhira waulaa'ika asxaabu nnaari hum fiiha khaaliduun war kuwaasi baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala waa asxaabu naar naar baanay ku waarayaan camalkooduna waa buray aakhiriya adduunkaba khabarka sida loo tawdiifiyaa waa masale khatar ah idan gefku waa gef nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh xadiidkii bukhaari khaalid ibnu waliid buu diray meel loo diray qolo khaalid qoladii war aanu garanayn bay kala hor yimaadeen iyagoo saba'na saba'na leba u yimaadeen khaalidna saba'dii waaba la fahmi waayo wuu laayey show nimankani way islaameen saba'naadan ay sheegayaanba waxay ahayd yacni inay diintii gaalada ka soo baxeen oo tii islaamka soo galeen aslamnaa bay si fiican u garan waayeenoo saba'naa bay idhaahdeen khaalidna wuu laayey nebiga markii loo sheegayna nebigu wuxuu ihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh allahuma inii abra'u ilayka mima sanaca khaalidu allahuma inii abra'u ilayka mima sanaca khaalidu dhowr goor buu ku celiyey laba jeerba uu ku celiyey isagoo nebigu le ilaahow waxaan beri kaaga ahay khaalid intuu sameeyey khaalid waa nin saxaabiyo jihaad tegey laakiin haddana waxbuu walaaqay waa ka qaldanta dabeetana wuxuu nebigu ku leeyahay ilaahayow anigu waxaan beri ka ahay khaalid warkuu sameeyey beri baan ka ahay buu nebigu leeyay salawaatu ullahi wasalaamu calayh idan khata waa khata ciddii doontaa ha samaysee laakiin akhbaartan caalamka maanta ka jirta sida loo tawdiifinayo sida loo shaqo gelinayo ee ra'yulcaamka iyo caamada caqligooda loogu bedelaya khatara dadka muslimiintaa marka waxaa korkooda saaran marka hore inay warka iska hubiyaan warka inay iska hubiyaan waa marka labaad ee masaadirtay warka ka qaadanayaan inay xaqiijiyaan nebigu salawaatu ullahi wasalaamu aleyh xadiidka imaamu muslim fii muqadamati صaxiixi uu kusoo saarayo sheikh ilalbani iyo dahabi iyo xaakim iyo culamo badanina ay صaxiixinayaan abu dawud naytna waa soo aroorinayo wuxuu nebigu leeyahy kafaa bilmari isman qofka been ama dembi waxa ugu sugan an yuxadita bikuli ma samic waxaad maqasho o dhan inaad sheegto war wixii warku soo gaadhaba adna un dhuun dalooshaha noqonin dhuunta haddii biyo xagga lagaga shubo xagga kalubay ka dareertaa dhuun daloosho ha noqonin wixii war dhegtaada soo gaadhaba mujtamaca ha ku faafini waa kuu nebigu xadiidkii abi daawud warinaya sheekh alalbani saxiixiye uu ku tilmaamayey bi'sa matiyatu rajuli zacmu wax nin fuulo waxa u foolxun zacmu waxa la sheegay iyo waxay sheegteen iyo saas baa la yidhida waa kuu nebigu inaga nahiyey kahratu alqiili waalqaal saddex baa layna faray saddexna waa laynaga reebay saddexda laynaga reebay waxaa ka mid ahaa su-aal badnida qofkii kaasoo horbaxaa war maxaad war haysaa buu ka odhanaya war su-aasha iska daaya dadka waxba war ma hayaan meshooda iska joogaan su-aal baa badatay alqiilu waalqaal warka la sheegayaa tiro batay dadku inay ilaahay kitaabkiisa iyo sunnadiisa ku sugnaadaan adna inaad muftaaxu khayr noqoto miqlaaqu shar inaad noqoto war khayrka fur sharkana xidh sharka waxba ha faafini mid xag sare ka yimi iyo mid xag hoose ka yimi kuu doonaya ahaadee sharka waxba ha faafini inaad aahaarta u fiirsato wararka ka rakiban wararku waa khatar ghaswat wuxud muslimiintu maxay u jabeen muscab ibnu cumayr markii la dilay baa war la faafiyaa nebi maxamed baa la dilay markii la yidhi nebi maxamed baa la dilay muslimiinta qaar waa iska fadhiisteen qaar waa yaaceen bo baqihii bay madiine ku galeen qaar waa la hadaseeliyo naftaa la isugu keenay qaar waa la laayay jamaacadii dhammayd waxay kala dareertay hal waroo beena oo mujtamaca lagu faafiyey yani jamaacadii dhammayd ee muslimiinta ahayd waxa oo dawr rogay war quroo lagu faafiyo la yidhi nebi moxamed baa dhintay salawaatu ullahi wasalaamu calayh idan akhbaartu raad aada u foolxun bay samayn kartaa wlidalik ba ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy waida jaaءahum amru min almni aw اlkhawf adaacuu bih isagoo munaafiqiinta sheegaya ilahay wuxuu yidhi haddii war amniga dadka ama baqe ama waxaa ku saabsan hadduu yimaado waa faafinayaan munaafiqiintu markiiba baa ilahay leeyay subxaana wa tacaala hadday u celin lahaayeen ilaahay rasuulkiisa iyo kuwa madaxda ah ee warka xaqiiqadiisa og ama ahlu cilmiga hadday u celin lahaayeen lacalimahu aladiina yastanbituunahu minhu waa garan lahaayeen baa ilaahay leeyi subxaana wa tacaala kuwa istinbaadka samaynaya ee warka kala shiili karaya ee kiisa saxa iyo kiisa haddaad xataa war maqasho ha iska faafinine cid xogagaal u noqon karta ama waxa kan kala baadhi karta cala alaqal haddaad sheegaysa u sheeg walidalik waxaan leenahay akhbaartu waa khatar waa in la hubiyaa caalamka maantana miidiya iyo waxa ka jira weliba waxaana aada ula sii hadlayaa leeya dadka miidiyaha qorow aakhira saa u badbaadaysaan ku tashada t v raadiyow jariidad maqaal internet akhbaar dadka waxaa wax ku qoraa aakhiro siday u badbaadi lahaayeen haka hubiyaa mujtamacan soomaaliyeed ee oral society-ga ee hadalka badan le ee waraysiga raadinaya ha hubiyo dadkan munaafiqiinta ee dadka warka dhegta u saaraya subax walba war cusub magaalada lagu faafinayo ha laga daayo akhtaad iyo gafafka cidda gashaa gashay ciddii gashay ha loo naseexeeyo ha loona tilmaamo gefkana ayaan gef lagu sixin dee khaطa khaطa lagu sii saxo wuu sii buurmaa un khaطa kastoo khaطa lagu saxaa wuu sii buurmaa walidalik caamo iyo culimo iyo dowladba waxaan ugu yeedhana inay shareecada ilahay wax ku xukumaan inay ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa ku dhaqmaan inuu noqdo kitaabku mawaasiinta miisaanka xaqa ah ee dadku uu raacayo miisaankaasi haddii si dhaba loo raaco madaxdu way nabadgelaysaa culammaduna waa nabadgelaysaa caamaduna waa nabadgelaysaa gaal iyo muslimbana waa nabadgelayaan oo waa ku badbaadayaan ciddii ilahay ugu talagalay inay badbaasho ciddii dulmi samaysa gaal iyo muslimbana wuu qabanayaa gaal iyo muslimbana ciddii dulmi samaysa wuu qabanayaa idan talada caamkee dadkao dhan aan ugu yeedhaynaa madax iyo maamul iyo mijo iyo cid walba waxa weeyaan war ilaahay kitaabkiisa ku dhaqma dadkana waxaan leenahay waa akhbaarta hubiya khabarku maanta wuxuu dunida u joogaa gantaalka isagaa ka adag gantaalka isagaa ka daran walidalik ummad dhan baa lagu burushayn karaa khabar yaroo fudud burush rinji leh dhanka kale loogu madoobeyn karaa qur-aanka iyo sunnaduna in badan bay ka warrameen sidaa awgeed waxaan jeclay salaada waktigeedii bay gaadha inaan inta iskaga soo gebagabeeyo wallahu aclam wabilahi tawfiiq